barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo si toos uga dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha disembar waa koob iyo soddon sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudiyaan oo ah ismaaciil xuseen
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo booqasho ku tegay dalka ruwanda si ay xog ogaal ugu soo noqdaan halka ay dhallinyarada dalkaasi ama habka ay dhallinyarada dalkaasi uga shaqaynayaan nabadda iyo isdhexgalka ah dalkaasi oo horay waxa suuqbaani uga dhacay imij badan ayaa ka soo qaadanay sababtoo dad isbaabi'iyey haddana madaxyadoodii iyo maqaradii ay ku dagaalameen iyo dharkii ay wateen iyo lafahoodii iyo madaxoodii ayagoo dhammaystirna meesha yaallaan cunug yar oo ruwanda ah oo meesha la keenay oo dhallinyaro ah waxaa loo keenaa inuu arko dhibaatadii ay soo mareen ruwanda weli inta uu jacayl kugu dhacay oo aad qalin iyo waraaq soo qaadatay qofkii aad jeclayd ma u dirtay caashay midhahan
waxaad filaysid ayaa ismaaciilo markiiba waxa ah in nafta la jecel yahay ay u diirnaxdo oo ereyo naxariis leh ugu jawaabto haddiise sidaan lagu dhaho ka waran
caashay taasi meesha ma qabato horta ereyadan mayaa la isugu talagalay qaybta dambaan uga jawaabi doonaa ismaaciil oo heestaasi iyo jawaabta isma uu bixiyey mursal muuse qodobadaas iyo kuwo kaleba dhegaystayaal waxaad uga bogan doontaan intuu barnaamijkani socdo aase ku horeyno qodobada warka caalamka ugu weyn madaxweynaha dalka nigeria maxameduu buhaari ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo inuu wada xaajood la galo kuwii afduubtay gabdhihii ardayda ahaa kuwaas oo laga kaxaystay iskuulka ay dhiganayeen sanadkii laba kun afariyo tobanka kulankiisii u horreeyey ee uu la qaatay warbaahinta tan iyo intii uu xilka qabtay bishii may ayuu buhaari markii ayuu buhaari wariyaasha u sheegay in uu rajaynayo in uu gabdhahaasi kuwa haysta uu la xaajoodo islamarkaasina ka jawaabay su-aalo badan oo la weydiiyey kuwaasoo ay ku jireen kooxda gabdhahaasi haysata oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo laba boqol kuwaasoo ay qabsadeen kooxda bokoxaraam kana afduubteen deegaanka la yidhaahdo jibok
dalka jamhuuriyadda kongona waxa uu ku dhawaaqay inay qabanayaan doorashadii madaxtooyada bisha maarj ee fooda inagu soo haysa kadib markii dhowaan la meelmariyey dastuur cusub oo u ogolaanaya madaxweynaha dalkaas in uu tartami karo mar kale doorashadan ayaa markii hore la filayay inay dhacdo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka hase ahaatee wasiirka isgaadhsiinta ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in hore loo soo dhigay doorashada oo la qaban doono labaatanka bisha maarj ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ee bilaabmi doona madaxweynaha haatan xukuma congo ayaa un weli ku dhawaaqin inuu tartamayo iyo in kale hase ahaatee dhowaan ayaa afti la qaaday ay labiyo sagaashan boqolkiiba ku ogolaadeen dadkii aftidaas ka qayb galay in la qaado qodobo xadidayay da-da madaxweynaha kuwaas oo markii hore caqabad ku ahaa in uu isa soo sharaxo duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa maalin khamiisa oo sanad ugu dambaysa waa maalintii ugu dambaysa ee sanadka laba kun shan iyo tobanka ismaaciil oo ilaahay khayrkiisa ah inoo reebo sanadkan aamiin jimcana sanadka soo socda horta ku bilaabmaya waaba kooba saasa ku bilaabmaya laakiin waxaanba arkayay imka meelahan yar eegay ha meelo uu durba ka bilowday oo sanadkii waaba la galayba qaar baa laba kun iyo lix iyo toban ku jira hay marka inagu laba kun iyo shan iyo tobanka weliba dee afrika inagana inaga sii horeynaysa oo weliba dhow waxaa noo dhima baan umalaynaya laba iyo toban saacadood iyo ku dhawaad inale shantii iyo afar iyo soddon daqiiqo subaxnimo bay noo tahay weli cadceedda xitaa ma soo bixin marka malaha inaga u dambeeya
way meelaha bayn waynu ka mid noqonaynaa caashay kuwa u dambeeya waa tahay haddaan barnaamijka gudagalna ismaaciil oo afar dhallinyaro oo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda horumarinta dhallinyarada ayaa dhowaan waxaa la geeyey dalka ruwanda si ay u eegaan dhallinyarada ruwanda iyo sida ay nabadda uga shaqaynayaan dalkaasina sidaan ka warqabno wuxuu soo maray xasuuq ba-an oo aad loogu hoobtay marka dhallinyaradani waxaa halkaasi loo geeyey bal inay kasoo bartaan sida dhallinyaradii dalkaasi ee isbaabi'isay ay horumarka hadda uga shaqaynayaan waddankiina uu usoo kabtay wariyaha iyaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu la kulmay cabdikaafi maxamed makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir oo markaasi uga warramay wixii ay halkaasi kusoo arkeen waxyaabihii aan ku soo aragnay waxaa ka mid ah in aan soo aragnay dhallinyaro fikir nabadeed leh oo nabaddii ka shaqayhayo horumarsan dowladdiina ka war hayso qofka ugu horreeya aan la kulanna wuxuu ahay wasiirka dhallinyarada iyo i c t da la kulanay waxa xidhiidka iyo howshaan gudan waxay ahayn dad dhallinyaro ah oo nagu xidhiidhiyey oo noo geeyey wuxuu nooga sheekeeyey marxaladii oo waddanka soo maray iyo dhibaatooyinka iyo hadda meeshuu taagan yahay saastay ay taagan yihiin doorkii ay dhallinyarada ka qaateen wuxuu ahay door muuqdo ahay oo awoodda ugu badan iyo howshaas diwishiisinta iyo waxyaabahaas oo nabadda ka dhacda meeshaas in dhallinyarada qayba ka qaadatay maadaama uu ahay waddan wiraan oo dagaal ba-an soo maray hal milyan oo qofoodna ay ku dhimatay
maxaad ka soo barateen marka nabadda laga hadlayo waxyaabaha ka soo baranaa waxaa ka mid ah inaan soo aragnay dhallinyaro oo iskood u shaqaysahaayo iskood wax u qabahaayo dowladdina ay taageerayso oo dowladdii garab istaagsan tahay annaga muhiimadda u tagnaa waxay ahayd inaan soo booqan xarumaha meesha ka dhisan oo dhallinyarada qaabkay u shaqeeyaan iyo howsha ay qabahayaan maadaama xarun cusub oo dhallinyarada gobolka banaadir loo dhisrabo gobolka banaadir lagu dhis rabo xarumo marka xag ka shaqeynayaan oo loo dhisto hay-adii un habitat u dhistay inaan soo aragno qaabka u shaqeyso ruwanda tagtay dhallinyaraad aragtay dabcan nabadda ka shaqeynayda dhallinyarada ruwanda maxay kaga daysan karaan dhallinyarada soomaaliya waxay ugu daya karaan runaantii dhallinyarada soomaaliyeed waxay ugu daya karaan qaabkii ay nabaddaas ugu shaqeyhayaan iyo horumarkaas ay gaareen in dhallinyarada soomaaliyeedna ay ku daydaan qaabka ay u shaqeeyeen sababtoo dhallinyarada ruwanda dad ka dhisan waa dhallinyaro qaab waxay u dhisan yihiin sekal waxay u dhisan yihiin national usa u dhisan consula u dhisan qaab hoose lever hoosea u dhisan runaantii inta u dhisanna waa soo aragnay waxaana dareemaynaa inay yihiin dhallinyaro horumartay nabadda iyo horumarkana ka shaqeehay sababta waxaa soo aragnay meeshii oo dhibaatadii ka dhacday waa soo aragnay bal sawir kasti meesha khasoo ka dhaca tagteen baa la yidhi oo soo aragteenoo dhallinyaray gacanta ku heysa bal sawir kasti say sayb u muuqata meeshaas wallaahi meeshaas sababta hore waxaa waaye xusuus badan ayay lahayd oo u lahayd ayaga dalka ruwanda u lahayd annaga markaa tagnay runaantii waxyaaba badan imij badan ayaa kasoo qaadanay sababto dad isbaabi'iyey haddana madaxyadoodii iyo maqaradii ay ku dagaalameen iyo dharkii ay wateen iyo lafahoodii iyo madaxoodii ayagoo dhammaystirnaa meesha yaallaan marka waxay u muuqataa waxaa arkaysaa cunug yar oo ruwaanda ah oo meesha la keenaya oo dhallinyaro ah waxaa loo keenaya macnaha loo keenaya maahan inuu meesha soo booqdo waxaa loo keenaya inuu arko dhibaatadii ay soo mareen ruwaanda marka annagana soomaali haddaanan waxaa rabaa dhibaatada waxaa la barayay cilmiga laga dhaxlay dagaalka wakaas cilmiga laga dhaxla dagaalka ayaa la barayay marka soomaaliya iyadana waxaa la rabaa inay ku quuso qaadato dhibaatooyinkan iyo dhibaatada ka dhacay inay ku quuso qaadato ee dhahdo maadaama dhib aa hore usoo marna dhib damba ma rabno marka cunugaas dhallinyarada oo la keenaya meesha oo la tusaayo waxaa la tusaa in dhibaatan damba oona rabin because ninkan dhibaatadan ayaa waddanka soo dhacday waa iyadoo video ku jirtaa iyadoo sawira meesha taallaa dhallinyarada marka laga hadlayo soomaaliya adigu muqdisho iyo gobolka banaadir oo kale ayagaa dhibka ugu badan dabcan uu ku dhaca laguna eedeeya ha ahaato si walba maxaadi kaa qorshaysan ood ka samaynaysaan maxaa ruwanda ka soo barataad waxaa ku soo aragnay xarun la dhahaayo xarunta hal abuurka dhallinyaradaas oo meesha waxaa iskugu imaaya dhallinyaro aqoon-yahane ah hal abuur leh hal abuurkii ay meesha ka keenaan amba barnaamijka ay ka diyaariyaan ayaa markaas balbuusar laga dhigaa dhallinyarada kale oo soo koraysana barnaamijkaas ayaa wax lagu baraa marka dhallinyarada ruwandaad ku soo aragteen xirfadaha loo abuuray waxyaabaha ay sameeyeen ee aad rabtana ku daysataan ama looga daysan karo maxaa ka mid ah wallaahi waxyaabaha kumaseer geliyahay oo isdhihi karno inaa ugu dayan u baahan soomaaliya haddaan ahna soomaali waxaa ka mid ah inay gacantooda ku samaynayaan aniga soo arka nadarta oo sawirana kasoo qaaday masijaakada oo aad arkayso marka hadda oo soomaaliya marka milaamiley oo kale oo qashimada la xaaqaayo ama hawsha la qabanayo masijaakada la gashanaayo oo hadda oo idoo originaal calaamadaha leh idoo originaal anaga soo qaadana ayaga laakiinse ayagaa samaynayo laastiga inta u samayhayaan alaab qurux badan ay ka dhigayaan isla masjaakadii ay sameeyeen oo dhallinyaradaas xirfadda ku samaysteen harqaan ku sameeyeen isla masjaakadii ah waxaa arkaysaa shaqaalihii dowladdii oo ruwanda ayagoo ugu jirto kan oo laamiga taagan kan howsha qabanayo kan oo boliiska ah kan oo washmaanka ah oo maqaayadda taagan fadahaada loo suuq geeyaa dowladda ka gadato waxooda walaa dowladda ka gadata kaasi waxa uu ahaa cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir waxa uu muqdisho ugu warramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle isagoo kasoo laabtay dalka ruwanda ismaaciilow markaan waraysigan dhegeysto waxaa iisoo baxday dhallinyarada reer ruwanda maadaama xasuuq fara badan dalkaasi uu ka dhacay in tahriibkii laga ilaaliyo oo la yidhi shaqaysta waxaad shaqaysataan ood soo saarataan annagaa idiin suuq geynan oo meel dho- meel fog ba loo raadin maayo Aad iyo- dowladdii iyo waxaa shacabkii baa laga iibinaya aad iyo aad aad iyo aad xirfadii baa la baray wax badan tan labaad waxay kaloo casharka labaad ay ku jireen hadalka yar deetan sane waxaa ka mid ah taariikhda laftigeeda inay wax badan qayb ka tahay oo wixii Warbaan.
oo raadkii lasoo marayaan lagu Aad.
laaban la leeyahay marka la yidhaahdo een, eh, la tuso la yidhaha shalay halkaasaynu marray waxaasina waynu ku khaldanay maanta in la yidhaha jidkeenaan marin oo yaan dib loogu laaban raadkii qaraara aad absolute waxyaabaha sida weyn uga sii hela waxaa ka mid a dhallinyaradii inta shaqo loo abuuray haddana waxyaabihii ay soo saaraan ay dowladdii iyo dadkii gudaha ka iibsanayaan oo aan suuqgeyn ballaaranba ama loo raadinaynba absolute waa tahay weli waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana barnaamijka dhallinyarada maanta
haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhawaataan xubintii aan toddobaad walba maanta oo kale uga hadli jiray arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada toddobaadkan oo waxaa magaalada laascaanood inooga soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
toddobaadkan ayaanu waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobka ugu xiisaha badan uguna hadalaynta badan fagaare ku yaala magaalada bakhdad ayaa waxaa isugu soo baxay munaasabad ay dhigteen ah, dadka gaagaaban ee ku nool magaaladaasi ah, kuwaasoo soo bandhigay dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin munaasabadan oo loo asteeyey maalinta dadka gaagaaban inta ay socotay ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka iyaga gaarka u ah ay kala kulmaan bulshada ay ka midka yihiin waxayna codsadeen in laga ilaaliyo takoorka iyo dhibaatooyinka loo geysto waxay kaloo sheegeen dadkan gaagaaban inay helaan shaqooyinka ah, sida dadka kale waxayna ka hadleen inay dhibaatooyinka dalka ciraaq ka taagan ay la qabaan bulshada ay la nool yihiin Ah, qodobka kale isna ugu xiisaha badan uguna hadalhaynta badan mareegaha bulshada madaxweynaha turkiga ayaa badbaadiyey nin rabay inuu iska tuuro buundo ku taalla istanbuul madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa la hadlay nin doonaya inuu iska tuuro buundo ku taalla magaalada istanbul ninkan ayaa saarnaa qarka buundada isku xirta yurub iyo aasiya waxa uuna ku dhowaaday inuu isdilo xilli ninkani uu doonaya inuu iska tuuro buundada ayaa waxaa maraya buundada oo kolinya uu la socday madaxweynaha turkiga oo isagu socod halkaasi ku marayey sawiro iyo muuqaallo la soo geliyay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa waxay muujinayaan ilaalada madaxweynaha turkiga oo la tacaalaya siday ninkaasi u badbaadin lahaayeen ugana celin lahaayeen inuusan isdilin bundadaasna uusan iska tuurin ninkan ayaa markii dambe waxaa loo keenay madaxweyne ordogan oo gaadhigiisa saaran isagoona ku hadlayay telefoon waxauna u ballanqaaday caawimaad inuu heli doono ninkan ayaa la sheegay inay haysatay dhibaatooyin xagga qoyskiisa ah, sidaana uu doonaya inuu isku dilo qodobka kale isna ugu hadalhaynta badan bulshaduna si weyn ay u soo qaadato sawirada ayaa wuxuu yahay waalidiinta waddanka bangaladesh oo noqday waalidiinta ugu shaqada adag caalamka hooyooyin iyo aabbayaal bangaladesh ayaa dalkooda iyo dalal kale oo aasiya ka qabta shaqooyinka ugu adag caalamka ah, siday u taageeri lahaayeen qoysaskooda iyo heerka waxbarasho ee carruurtooda ay u gaadhsiin lahaayeen dugsiyada sawirro lagu soo qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wax lagu qoro ayaa muujinaya aabbayaal fara badan iyo hooyooyin madaxa korkiisa ku shaqaynaya iyagoo ku qaadaya ciid laga sameeyey bulukeeti dhismayaasha guryaha lagu dhiso qoysaska danyarta ee dalka bangaladesh ayaa u guura gobollada warshadaha badan si ay xoogooda ugu shaqaystaan waxaana qof kasta uu madaxa ku qaadaa shan ilaa toddoba xabo oo bulukeeti ah markaana waxa ay geeyaan goobaha ay warshaduhu ku yaalaan waalidiintan ayaa waxay maalin kasta qabtaan shaqadan adag iyagoona si weyn ay uga muuqato dhibaato dhanka nolosha ah qodobka kale isna ugu xiisaha badan aynu ku soo qaadan doona ayaa wuxuu yahay waxaa dhowaan geeriyooday nin caalamku aqoonsaday boqorka cayilka Ah, ninkan oo u dhashay mexica ayaa wuxuu jiray soddon iyo siddeed sano ayaa u dhintay xanuun dhanka wadnaha ka haleelay ninkan ayaa cayilkiisu waxa uu ku dhowaa shan boqol oo kiilo ninkan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu quudin jiray sariirta dusheeda kadib markuu gabay socodka iyo fadhiga ninkan ayaa geeriyooday isagoo jacayl u qabay gabar aada u daayareyd oo uu gacanta ku hayay islamarkaana uu ka fakarayay inuu gursado hase yeeshee ee geeridu ay ku dhacday intuusan la midoobin gabadha uu rajaynayey dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno toddobaadka dambe ee hadalhaynta baraha bulshada iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo inala socodsiinayey xubintaasi casha
anoo adi ku raba hayga roorin waxa wakin bay dadku sugayaan sama waa tan mar dhaweydna in qayb yaroo kamid heesteeda u cayaaray ya hay hayan bal ku soo celi aad ku cid wanaagsan tahay waxaa wakiila halkaas joogta oo heestii oo laxankiina uu u saaran yahay marka codka markuu qalliyahay adigu bal in yar sanadkii inuu sii dhamaanay bal in yar caashay may taas barnaamijka cawinaysa baanu dhigano waxaa wakiin codkeeda iyo heesta ah iga roorin
waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reerku noqon raasula dega waxaan raadiyey racda ugu jira roona waa inan reerku noqon raasula dega
caashaay haddaad tidhi aad soo qabatay heestan goordhow baana jawaab kuu raadinaya jawaab ma ii haysaa
waynot waxaad ti marka balka xaggii horena waxban ku sheegtay anoo adi ku raba ha iga roorin caashaqa rab dhabta ah ka roorin marka jawaabo u qalbo waad haysaa soo ma oo kuu helaya looba joogay maxay noo xiga dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta cayaaraha naadiga kubadda cagta barcelona ayaa jebisay rikoor ay hore u dhigtay naadiga real madrid islamarkaasina dhigtay mid kale oo cusub kadib markii afar gooli waxba ay kaga adkaatay naadiga real batis real madrid ayaa xilli ciyaareedkii uu carlo ancelotti macalinka u ahaa naadigaasi waxa ay dhalisay sanadka oo idin laga soo bilaabo january ilaa iyo december golol gaaraya boqol iyo toddobaatan iyo sideed gool iyadoo aysan jirin koox kale oo horyaalka dalka spain ka dhisan oo sidaasi samaysay hase yeeshee naadiga barcelona ayaa ciyaartooydooda waxa ay sameeyeen goolal intaasi la eg iyagoo markaasi dhaliyey sanadkan boqol iyo siddeetan gool marka laisku wada daro wadarta guud waxaana barcelona ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga real batis oo laba ka mid a goolashaasi uu dhaliyey louis suarez halka mid kalena uu dhaliyey lionel messi oo sidoo kale saftay kulankiisa shan boqolaad ee uu saftay naadiga kubadda cagta barcelona goolka kalena waxaa iska dhaliyey heiko westerman kaasoo islamarkaasina ahaa gool rigooro ahaa oo uu khasaariyey neymar hase yeeshee uu badbaadi islahaa heiko westerman oo ka mid a ciyaartada real batis uu shawqiisa ku hubsaday goolkaasi messi kulankiisa shan boqolaad ee uu xalay u ciyaaray naadiga barcelona ayaa wadarta guud ee kulmadaasi uu ciyaaray waxa uu u dheliyey goolal gaaraya afar boqol iyo shan iyo labaatan gool waxaana taasi ay ka dhigan tahay in naadiga barcelona hadda ay horyaalka hogaamiso islamarkaasina iyadoo iska leh soddon iyo siddeed dhibcood atletico madrid ayaa dhibco intaasi la eg iska leh oo soddon iyo siddeed dhibcood ah real madrid soddon iyo lix dhibcood ayay leedahay kadib markii ay ka adkaatay naadiga real sociedad kulan xalay ku dhex maray gegada barnabeu stadium hase yeeshee laba rigoore oo lagu abaalmariyey naadiga real madrid ayaa waxaa cabasho badan ka muujiyey madaxda iyo ciyaartooyda naadiga real sociedad oo sheegay in garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay uuba u yimid halkaasi in uu dhaco sida uu yidhi madaxweynaha naadiga real sociedad waxaana madaxweynaha naadiga real sociedad jackin aberibay uu sheegay in uu cabasho ka gudbin doono islamarkaasina uu boliiska ku dacweyn doono garsoorihii xalay dhexdhexaadinayay kulanka real sociedad real madrid louis gonzales kaasoo markaasi ay real sociedad sheegayso inuu u xagliyey oo laba rigooro aan jirin ka dhigay naadiga kubadda cagta real sociedad kulmo kale ayaa sidoo kale horyaalka dalkaasi spain laga ciyaari doona maanta villarreal iyo valencia ayaa wada ballansan haddii aynu aadnana horyaalka dalka ingiriiska kulan ayaa shalay laga ciyaaray oo naadiga sunderland waxay gegadeeda stadium of light ay ku martigelisay naadiga kubadda cagta liverpool kulankaas oo ah mid xiise badan oo horyaalka dalka ingiriiska ka tirsanaa ayaa waxa gool iyo waxba ku adkaaday naadiga liverpool waxaana liverpool goolkaasi uu dhaliyey christian benteka oo daqiiqadii afartan iyo lixaad gool aad u qurux badan uu markaasi dabamariyey goolhayaha naadiga sunderland taasi waxay fursad u siiseen naadiga kubadda cagta liverpool inay kor usoo kacdo oo kala horeynta hadda horyaalka dalka ingiriiska ay soo gashay kaalinta toddobaad iyadoo markaasina sagaal dhibcood ka hooseysa naadiga arsenal iyo naadiga leicester city oo horyaalka hogaaminaya naadiga kubadda cagta liverpool waxay leedahay soddon dhibcood waxaa sidoo kale ay isku dhibco yihiin naadiga kubadda cagta manchester united oo soddon dhibcood iska leh crystal palace ayaa kow iyo soddon dhibcood iska leh waxaana horyaalka hogaaminaya arsenal iyo leicester city oo sagaal iyo soddon dhibcood wada leh manchester cityna waxay leedahay soddon iyo lix dhibcood dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad umaadsanyi jamaal axmed cismaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhalinyaro badan oo ku nool soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jira inay door muuqda ka qaataan saaxadda siyaasadda hase ahaatee waxaa jira caqabado kala duwan oo hortaagan wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dood gaaban oo aada u kooban dhex dhigay maxamed mahdi khaalid iyo faysal muuse mooteeye oo ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaana hadal ka horeynaya faysal
horta dhallinyaradu iyagaan midaysaneenba waayo dalka waxaa ka jira maamul goboleedo kala qaybsan sida maamul goboleedadu u qaybsan yihiin bayna dhallinyaradu u qaybsan yihiin qolo walba gruubkooda bay la jaan qaadaan marka lama oran karo dhallinyaradii maanta doorka siyaasadda bay la jaan qaadi karaanba waayo ma midaysna iskuma xirnaa maamul dhexe ma laha siyaasad dhexe ma laha marka gruub walba meeshooda yah si ay madaxyadu ku socoto bay ku socdaan loomana sheegina dhalinyara iskuma xirna dhalinyara halkan joogta iyo dhalinyarada maamul goboleedada kale waa inuu ka dhexeeyaa xiriir wanaagsan waa inuu ka dhexeeyaa labadooda maamul goboleed markay isku wanaagsan yihiin iyo labadooda madax bay dhalinyaraduna isku wanaagsanaan karaan laakiin labadooda madax markay kala fog tahay dhalinyaradiina de waa kala fog yihiin maxaa dadka helay qabiilka kowka burburka qabiilka waxyaalaha maarata kala goxixinka waa dhalinyaradii qabyaalada ubaa horta lambar wanka ah hadeertase dhalinyaradii waxa laga yaaba kuwana waxay rabaan four bonty five kuwana waxay rabaanin degaan mootaya hadalkiisa waxa weeyaan kuma taagirsani fikrad ahaan fikrad ka duwan baan qabaa dhalinyaradu waxaan is leeyahay waa caqli cusub meelaha loo dhiibo ama meelaha lasoo gaarsiiyano jawaab rasmi ka keenan haddii lasoo gaarsiiyo oo kale dhalinyarada loo dhiibo waxa weeyaan istiishinka dowladaha wasiirada agaasimayaasha waxaan isleeyahay waxay ka bedeli karaan qaabka hadday ahaan lahayd loo shaqeeyo dhaqan ahaan teknolojiyada maantay caqliyadooda waxaa moodaysaa inay dhalinyaradu ay qaban karto waxyaalo badan inay soo saari karo oo innovation la imaan karaan oo wax soo ibdaaci karaan waa ognahay dhalinyarada hadeerta caqabadaha haysta waxa lagu leeyahay adiga waxa weyaan sug ma gaarin adiga iska daa beeshaasaa tahay adigu waa kana four point five wax lagu qaybsanaya dhallinyaradu waxaa uma kerkerayaan hadday soo gaari lahaayeen wax cusub shan iyo labaatan sano waxay awoodi waayaan aabbayaashood bay waxay iyagu awood u heli lahaayeen haddii la gaarsiin lahaa inay ka gudbaan taas problemka kale oo taagan waxa weeyaan odayaashu iyo waxa weeyaan shan iyo labaatan sano hadday ku fashilmeen dalkii ee hogaamiyaan waay dhallinyarada markooda loo fiirin waaye waa xaq u leeyihiin in la fiiriyo dhallinyaradan aanu guud ahaan meel kastay ku nool yihiin soomaaliya kaga nool yihiin waxaan aaminsanahay inay intay isu yimaadaan iyagu union intay samaystaan arrintaas oo kale ay la fuguraan oo iyagu ay xaqa waxay u leeyihiin inay mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ciyaalkooda inay go-aan ka gaaraan aysan odayaashan uga dambeyn ee waxa weeyaan mustaqbalka siyaasadeed iyo go-aanada waxa weeyaan gurucsan ee odayaashu ay gaarayaan iyo nimanka siyaasiyiinta hadda inay ka gudbaan saas uun baan aaminsanahay waayahay faysal in dhallinyaradii guud ahaan dalka laisku keeno oo la shiriyo oo loo sameeyo muxuu ahaye meel ay ku kulmaan oo guud ahaan ay ku kala warqaataan haddii loo helo dhallinyarada guud ahaan in laisku keeno soo lama oran karo way ka qayb qaadan karaan siyaasadda iyo weliba talada dalka horta dhallinyaradu waxay isugu iman karaan meel laga ummadda ka wada dhexaysa marka xaggee horta dhallinyarada laisugu keenaa ma puntland baa laisugu keenaa ma xamar baa laisugu keenaa ma jubbaland baa laisugu keenaa labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeeya baa dhallinyaradu rajo leeda hadda sanadadan ku jirno iyo sidatan dhallinyaradu rajo ma laha waayo dee dadkiiba iskuma xirnaba toddoba maamul goboleed baa ka jira waxay isugu xirmi karaan in dowlad wanaagsan markii la helo oo cadaalad la helo oo sinaan la helo oo maamul goboleedyada la isku daro baa dhallinyaradu isu iman karaan oo dadka madaxda isu tagaaniin bay dhallinyaradu isu tegi karaan
aad bay umahadsan yihiin faysal muuse mooteeye iyo maxamed mahdi khaalid oo magaalada boosaaso ugu warramayay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o a caasha maxaad markii loo idil hadawel
ma haystii iyo ereyadii iyo ereyadii hayga roorin hayga roorin haddaan ku dhahay raadsan ka war oo makaa dhaba wala isaga dambayn doonaayo maad ka joogtid ya hadhawaad waxaad dhihi doontaa kii layga rogay baa heeryada saarana kaamirida dee horta maantun haddaan ma garanaysaa berri wixii doona ha noqotee maantun haddaan maaragtay si libaaxa u tallaabsada maanta si libaaxa marka mursal muuse heestan u qaad lakin su-aalan ku weydiiyey inta ayna hees u gelin dad badan ba waxay dhahdaan heestan mursal muuse qaado iyo heestii hore xaawakiin waa laysugu talagalay oo su-aali jawaab bay isu yihiin beri hore naxnu ka adoo weersamo wareysanaya weersame xasan daahir ismaaciil weersame wuxuu sameeyey heestan haddaad soo qabatay hay raadsan aad leedahay ismaaciilow heestan hay raadsan iyo heesta hadda aan hore usii daynay ay qaadaysa fanaanada xaawakiin wax shaqo iyo shuqula oo sida soomaalidu tiraada isku leeyihiin male malaha xarafka ay labada hees ka koob yihiin baa isku soo aaday iyo habdhici iyo tanoo calaacala iyo tanoo daadisa marka fanaanka gaar ahaan abwaankana si toosa ayuuba uga jawaaba wuxuu yiri wax shaqo isku leeyihiin male waa arrimo aniga iyo mahmaha soomaaliyeedna waxay odhan jirtay reeraan ogahay reer reer reeraan doonayo roob maigu eri meelaan rabo roob maigu eri meelaan doonayo roob maigu codkaas waan kusoo gabagabaynaynaa saan filaya idaacadda xigtana waxaynu ku kulmi doonaa sanadka soo socda ee labada kun iyo lix iyo tobanka sosaama caashay waa idaacaddan dhalinyarada maanta dhalinyarada maanta aad iyo aad waxaan rajaynaynaa sanad wanaagsan kula caam wa antum bikhayr dhammaan dhegaystayaasha codka mursal muuse intaan mar kale kulmayna nabadgelyo
hadba soo rogaal celinta ha ku raagi qoraaliyaan helay rara awtaaruuxdayda iyo maanta umaruuri karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagi
kusoo ridatay rarankeedu fagba waa rageedii ma ku riiday bahashooda kusoo ridatay rarankeedu fagba waa rageedii ma ku riiday tun u sheeg naftaadiina ha iraadsan gareebahankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune i raadsan